tesalonika koowaad cutubka shanaad walaalayaalow ma baanideen in laydin soo qoro wax ku saabsan wakhtiyada iyo xilliyada waayo idinka qudhiinuba qumaati baad u garanaysaan inay maalinta rabbigu u imanayso sida tuug habeen u yimaado markay leeyihiin waa nabad iyo salaamad kolkaasaa filasha la'aan halaaggu u qaban doona sida fooshu naag uur lagu qabato iyaguna si naba ugama baxsan doonaan laakiinse idinku walaalayaalow good cur kuma jirtaan in maalintaasu sida tuug idiin qabato waayo kulligiin waxaad tihiin carruurta nuurka iyo carruurta maalinnimada innagu ma nihin kuwa habeennimada iyo gudcorka sidaa daraaddeed iyaynaan seexan sida kuwa kale yeelaan laakiinse aan soo jeedno oo aan feejignaanno waayo kuwa seexdaa abeenkay seexdaan kuwa sakraabaana abeenkay sakraamaan laakiin innagoo kuwa maalinta aan feejignaanno oo gashanno hubka laabta oo rumaysadka iyo jacaylka iyo koofiyadda rajada badbaadada waayo ilaa inooma uu dooran cadhada laakiinse wuxuu inoo doortay inaynu ku badbaadno rabbigeenna ciise masiix kan inoo dhintay inaynu la wada noolaanno isaga haddaynu noolnahay iyo haddaynu dhimannaba sidaa daraaddeed midkiinba midka kale ha dhiirigeliyo oo ha dhiso sidaad yeelaysaan oo kale laakiinse waxaannu idinka baryaynaa walaalayaalow inaad maamuustaan kuwa idinku dhex hawshooda oo xagga rabbiga idinkaga sarreeya oo idinla taliya oo aad iyaga aad iyo aad jacayl ugu darajaystaan shooqolkooda aawadiis nabadkooda jooga oo waxaannu idin waaninaynaa walaalayaalow kuwa si aan hagaagsanayn u socda la taliya oo kuwa qalbi jabay dhiirigeliya oo kuwa itaalka yar garab siiya oo dad oo dhanna oo dulqaata iska jira inaan midkiinna midka kale shar shar ugu celin laakiinse kol kasta wax wanaagsan ha ugu dadaalo oo dadka oo dhanna ha ugu dadaalo had iyo goorba farxa joogsi la'aanna tukada wax walbana mahad ka naqa waayo taasu waxay idiin tahay doonista ilaa xagga ciise masiix ruuxa ha deminina wax sii sheegiddana ha quudhsannina wax walba tijaabiya waxa fiicanna xejiya wax kasta oo shar u eegna ka fogaada ilaah nabadda qudhiisu quduus ha idinka wada dhigo oo ruuxiinna iyo naftiinna iyo jidhkiinna dhammaan ha la wada ilaaliyo iyagoo ceebla markii rabbigeenna ciise masiix yimaado kan idiin yeedhaa waa aamin wuuna samayn doonaa walaalayaalow noo soo duceeya walaalaha oo dhanna dhunkasho quduusa ku salaama rabbigaan idinku dhaarinayaaye warqaddanna ha loo akhriyo walaalaha oo dhan nimcada rabbigeenna ciise masiix ha idinla jirto